waxaan ku sugnahay meel shilku hadda uu ka dhacay labada gaari ee xaaji khayr meel xaaji khayr u jidha waa hal kilomitr wax ka yar labada gaari mid waa noo midna waa sideed boolle mid waxaa ka timi xagga garowe gaariga sideed boollahana wuxuu ka yimi xagga boorsood labada gaari waa isku dhaceen labada gaariba waaba dhaceen labaduba noohada waxaa saarnaa dad ciyaal iyo u badan iyo dumar hal qof waa ka dhintay oo raga iyo ilmo yar lix dhaawacana waxaa loo qaaday dhinaca qordood booqaan wadadiina hadeer gawaaridii noohada gaariga noohada baa dhex yaalo way xiran tahay marka shirku saasuu dhacay niyow dadkaani waa isku jir haddee aan gaariga aan weydiinay su-aashaasaan ku niri dadka xayaanka gaartigaro waa ka keenabiye marka waa dad isku jira maadaama ciyaal iyo dumar yihiin dee maantana dadka qaxa waa na dhaafayaan gawaari badan oo qaxastaa waa na dhaafayaan annagaaba ka baqan inay jidka iskuba dhacaanba gawaaridaas say u ordayaan iyo sida dadka ula ordayaan tagtiilayaasha ah gaariga wuxuu ku socday noocada aqardho marka dadka dhaawacaan halkaasaa loo qaaday ciyaal iyo dumarba u badnaayeen iyo gaariga noocadaadi saarnaayeen weliba qofkii ninkii ragga ahaa oo dhintay isaga la garan laayahay ninka darawalka ahaa uu garan laayahay haddii aan u nimi cid badan igama issoo horreyno dee gawaaridaas siday u dhacdayba sidii u yaalin dhaawacii baan gaarigaan wadanay saaray kardhahaas iyagana loo qaaday laba qof oo waaweyn iyo afar ciyaal ahaayeen